أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisa ka idiin heysa kuwada ugu doorka roon waxaa ka mid ah dowladaha iiraan iyo saliibiyadda mareykanka ayaa weerar kooban iswidaarsaday iyadoona diyaarada lagu weeraray mid ka mid a dekedaha ugu muhiimsan dalka imaaraadka carabta howlgalla lala begsi cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay kulamo ay ku qorsheynayaan nidaam doorasho ka dhanaa midda murtad garguute diidbaxyo ka dhanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii wadaan dhulboobka ka dhanka ah shacabka muqdisho munaasabada fasax ay ku galayaan ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulafulay awlasaamiga ee bay maamulka islaamiga degmada bu'aal ula saamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagebeeyey muruqmaalka ku dhaqan degmadaas sidoo kale warkeenas waxaa ku maqli doontaan qaybtii toddobaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dowladaha iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa weerar kooban iswidaarsaday iyadoona diyaarada lagu weeraray mid ka mid a dekedaha ugu muhiimsan dalka imaaraadka carabta haddaba xoogihii ugu dambeeyey saaka waxaa warbixintan inooga diyaariyey walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba dowladaha maraykanka iyo iiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay isweydaarsaday weeraro cusub oo ka dhacay gacanka iyadoo teheraan ay sheegtay inay rasaas digniin ah ku furtay markab dagaal oo isku dayay inuu ka gudbo marinbiyoodka maamulka siliibiga ah ee washington ayaa beeniyey weerarkan isagoo dhanka kalena sheegay inay quusiyeen lix doomood oo iiraan ay leedahay kuwaasoo ay sheegeen inay isku dayeen inay weeraraan maraakiibta ganacsiga weeraradan cusub ee gantaalaha iyo diyaaradaha aan duulaha lahayn ee isugu jira ee la isdhaafsaday ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maraykanka siliibiga donald trump uu bilaabay dadaal cusub oo maraakiibta shidaalka iyo kuwa kale ee ku goodonsan looga saarayo marinka sidoo kale waddanka isutaga imaaraadka carabta ayaa isna xaqiijiyey in dab uu ka kacay aagga warshadaha shidaalka ee magaalada fujair ah kadib markii lagu weeraray diyaarado aan duuliyo lahayn oo ka yimid dhinaca iiraan tallaabadan ayaa ah iskudaygii ugu horreeyey ee muuqda oo loo adeegsado xoog militari tan iyo markii xabadjoojinta lagu dhawaaqay bishii hore si loo furo marinkaas kaasoo ilaalada kacaanka iiraan ay sheegeen inuu ku furmi karo oo keliyaha ogolaanshahooda madaxweynaha maraykanka trump ayaa ku goodiyey in iiraan la tirtiri doono haddii ay weerarto maraakiibta maraykanka ee fulinaya waxa uu ugu yeeray mashruuca xorriyadda isagoo isla wakhtigaasna xusay in iiraan ay sidii hore ka dabacsan tahay marka la fiiriyo dhinaca wadahadallada iskudaygan militari ee hadda uu qaaday donald trump si loo furo marinbiyoodka hormuus ayay warbaahinta caalam ku sheegtay inay u muuqato mid bilowgiiba fashilantay maadaama aysan kordhin maraakiibta ganacsiga halka ay sababtay falcelin xoogan oo ka timid iiraan taas oo ku hanjabtay inay weerari doonto dalalka dariska ah ee martigeliyey ciidamada maraykanka shirkadaha waaweyn ee maraakiibta ayaa garwaaqsaday inaan la ysku halayn karin ballanqaadyo been ah ee uu trump sheegay waxaanay tilmaameen in wixii haatan ka dambeeyey ay u badan tahay in maraakiibtooda aanay ku qamaarin oo ay iska sugaan inta colaadahan lasoo afjarayo wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas arakji ayaa sheegay in dhacdooyinkii shalay ay u muujiyeen inaysan jirin xal militari oo dhibaatada lagu xalin karo isagoo intaa ku daray in wadahadallada nabaddu ay horumar ka samaynayaan dhexdhexaadinta bakistaan isagoona uga digay maraykanka iyo imaaraadka inay fikiraan ka hor intaaysan dhiiqo cagaha la gelin iskastaba ha haatee militariga maraykanka ayaa sheegay in laba markab oo ganacsi oo maraykan ah ay ka gudbeen marinbiyoodka iyagoo taageero ka heliya maraakiibta waxburburya ee ciidanka badda inkastoo aanan la sheegin xilliga ay gudbeen nidaamka shiicada iiraan ayaa beeniyey sheegashada maraykanka waxaana ay sheegeen inuusan jirin wax markab ah oo ka gudbay saacadihii lasoo dhaafay maranbiyoodka inkastoo meyska oo ah shirkad gaaleed caalami ah oo ka shaqaysa maraakiibta xamuulka ay sheegtay in markab wata calanka maraykanka uu isniintii shalay ka baxay gacanka islamarkaana uu sii maray hormuus isagoo ay weylinayaan ciidamada maraykanka taliyaha ciidamada maraykanka ee gobolka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay burburiyeen lix doomood oo yaryar oo iiraan ay leedahay halka tehraan bayaan ay soo saartay waxba kama jiraan ku tilmaantay sheegashada maraykanka mas-uuliyiinta iiraan ayaa soo saaray khariidada ay sheegeen inay muujinayso ballaarinta aagga badda ee hadda gacanta ay ku hayaan kaas oo kasii durugsan marinbiyoodka islamarkaana ku fidsan qaybo dheer oo ka mid ah xeebaha imaaraadka koonfur afrika ayaa sheegtay in mid ka mid ah maraakiibtooda ganacsi oo ku sugnaa marinka uu la kulmay qarax iyo dab ka kacay qolka mashiinka inkastoo aanay jirin ayay tiri cid ku dhaawacantay iyadoo afeen u hadlayna uu sheegay inaan la caddayn in dabku uu ka dhashay weerar ama gudaha uu ka bilowday hay-ad ingiriiska u qaabilsan amniga badda ayaa sheegtay in laba markab lagu duqeeyey meel ka baxsan xeebaha imaaraadka halka shirkadda shidaalka ee andog ay ku dhawaaqday in mid ka mid ah maraakiibteeda shidaalka lagu qarxiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan iyo sidoo kale gantaalada ridada dheer ayaa lasoo wariyey in shalay oo dhan ay ku hoobanayeen gudaha imaaraadka carabta waxaana iiraan ku guulaysatay in gebi ahaanba ay dab qabadsiiso fujayra oo ka mid ah dekadaha ugu waaweyn ee imaaraadka carabta uu shidaalka ka dhuufiyo waxay ku taallaa xeebta badda carabta waxayna ka baxsan tahay marinbiyoodka hormuud sidaa daraaddeed shidaalka ayaa laga dhoofiyaa iyadoo aan laga gudbin marinka hormuus waana sababtay u leedahay istiraatiijiyadda gaarka ah imaaraadka ayaa walaac ka muujiyay weerarada cusub ee iiraan iyadoo dhanka kalena telefishinka dowladda iiraan sheegay in saraakiisha militariga ay xaqiijiyeen inay weerareen imaaraadka iyagoo ka jawaabaya tallaabooyinka halista ah ee militariga maraykanka qiimaha shidaalka ayaa durbo cirka isku sii shareeray isagoo kor u kacay in ka badan boqolkiiba shan iyadoo suuqyadu ahaayeen kuwo kacsan kadib wararka ku saabsan suurtagalnimada weeraro hor leh oo mar kale ka qarxa bariga dhexe daliska midaysan ee iiraan ayaa yidhi waxaan ka digaynaa in ciidamo hubaysan oo shisheeye gaar ahaan ciidamada maraykanka ee gardarada ah la weerari doono haddii ay isku dayaan inay u dhowaadaan oo ay galaan maranbiyoodka hormuus arrintan waxay imaanaysaa iyadoo weli la sugayo halka ay ku dambeyn doonaan wadahadallada u dhexeeya washington iyo tehraan kadib fariimo cusub oo labada dhinac isdhaafsadeen kuwaasoo ay isaga dabqaadayso dowladda ridada ee bakistan jasaaka allaahu kheyran walaalka abuushiiba howlgallada la beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaariisa ee ku hoos jira gumeysiga ku faarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayada gadow waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee w f v ee degmada garbaharey sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee berberaha ee degmada luuq oo ka mid ah gooba cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay gelinkii dambe shalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta degmada ceelwaaq ee gobolka gedo dagaalkaasi waxaa lagu dhaawacay sargaal murtada oo lagu magacaabo cumar lo'ley kaasi oo ahaa macalin tababare dhanka gobolka gaariisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta saliibiyiinta kenya ee deegaanka sheekh xasan ee hoostaga magaalada gaarisa waxaana dagaalkaasi allah fadligiisa lagu dhaawacay saddex askari oo kufaarta kenya ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay kulamo ay ku qorsheynayaan nidaam doorasho ka dhan ah midda murtad garguurta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed shir shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa lagu soo hadal qaaday nooc doorasho oo ka dhan ah filla soomaaliya oo ay qorsheynayaan inay mucaaradku ka dhinac qabtaan tan gurguurte shirka oo aan wax war ah laga soo saarin ayaa shalay u furmay hogaamiyayaasha mucaaradka waxaana kulankaasi kasoo muuqday mid ka mid ah saaxiibada gurguurta oo dhowaan shaaciyey inuu iska casiliyay xubinimada iyo xilka xoghayaha xisbiga xasan sheekh maxamuuda kaasoo ah cabdiraxmaan odowaa shariif sheekh axmed oo bartiisa qoraal soo dhigay ayaa sheegay inuu ka qayb galay kulanka oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorasho ka duwan tan madaxa kooxda riddada si nidaamka looga badbaadiyey buu yidhi hubantay la-aan siyaasadeed mid ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay wadaan wadatashiyo ku saabsan nidaam doorasho oo ay kaga hortegi doonaan midka filla soomaaliya maalmaha soo socdana ku dhawaaqi doonaan sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday gogashii uu xasan sheekh u fidiyey mucaaradka wuxuu sheegay inaysan daacad ka ahayn balse dhankooda go-aamo rasmi ah ka soo saari doonaan saa ogtihiinba shirarkii maalmahaba waa noo socdeen shirkeenna maanta halkan aan ku yeelannay wuxuu daba socdaa saa ogtihiin shacabka soomaaliyeed waxaan u ballan qaadnay inaan la imaan doonno moodan doorasho oo aan rabno inaan soo bandhigno oo shirkeena jiraayada ugu dambeeya aa ogtihiin aan ku ballan qaadnay wada hadaladii aan wadnaa wada tashigii aan wadnaa sida ugu dhaqsiyaha badanaan insha allahu tacaala maalmaha soo socda u bandhigi doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa kaloo ogtihiin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo diray casuumaad ayadana wada tashi ayaan ka wadnaa inaan ka jawaabno annagoo og inuusan daacad ka ahayn oo safaro badan iyo howlo badan u yaalaan laakiin haddana mowqifkeenna tale ayaan weli wadnaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan in ayagadana kusoo aan ku keenna jawaabtaas kulamada u bilowday mucaaradka ayaa kusoo beegmaya xilli gurguurta madaxa kooxda hidada soomaaliya uu ku dhawaaqay ilaa afar maamul goboleed iyo gobolada gedo iyo banaadir uu ka qaban doono doorashada uu wato ee qof iyo codka ahaa taas oo la kulmaysa diidmo xoogan oo dhanka mucaaradka ka imaanaysa jasaaka allahu kheyran walaalka marwan diilbaxyo ka dhana kooxda hidada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii wadaan dhulboobka ka dhanka shacabka muqdisho walaalkeen casaam carafaad warbixintaasi inoo eegaya kumanaan ruux ayaa banaanbaxyo ka dhigaya waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho waxayna ka cabanayaan dhaqaale xumida dalka ka taagan iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan murtadiinta dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ku qaylinayay erayo ka dhana xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda hardada soomaaliya kaasoo ay ku eedeynayeen in halis uu geliyey nolosha malaayiin qof oo soomaali ah dibadbaxyaashan ayaa ugu horeyn socod ku soo maray isgoyska lamar afar ee degmada hilwa waxayna gacanta ku wateen malaayiin lacag shilin soomaali ah oo dhowaan laga diiday magaalada muqdisho iyo gobolada dalka diidida lacagta shilinka soomaaliga ayay dadka dibadbaxyada dhigayay ku sheegeen in hadanta la-aan ay gelisay dhaqaalaha dalka isla markaana demisay dabka malaayiin qof oo dan yar ah kooxda hardad ayay ku eedeeyeen inay kaalin ku leedahay diidmada lacagta shilinka soomaaliga maadaama lacagta canshuurta ay ku qaadanayso keliya lacagta doolarka
dalka aad madaxweynaha ka tahay hadda lacag ma leh waa dalka koowaad oo aan lacag lahayn annagaa maanta ah inaan kenyaati lacagta kenya shilinka iyo etoobiya shilin alla ayaga darisna leh in magaalada muqdisho lagu sarrifo dibadbaxana wuxuu ku saabsan yahay lacagtaan shilin soomaaliga oo gacmaha ku wadanno lacagtaan lacagtii soomaaliya waaye labaatan iyo laba berina waa la diidan yahay cidda diiddana ma naqaano facebooka halmar waxaa laga yihi lacagta waa la diiday labaatan iyo laba beri bay la- hawada ka maqanta albaab aanna garaacin oo dowladdu leedahana waxaa noo dhiman ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha intii ka hooseeda waa aragnay madaxweynaha waxaan leenahay dalka aad madaxweynaha ka tahay hadda lacag ma leh dalaan waa dalka koowaad oo aan lacag lahayn annagaa maanta ah madaxweyne haddaad og tahay haddaad ogeynba dalaan lacag lahayn aan madaxweyne ka tahay waxaan rabnaa inaad si deg dega arrintaan uga jawaab arrintaan aamusnaan ma anfacayso caafimaad ma xallanayso arrintaan arrin weyn waaye saacada kadib dibadbaxyo ay soo abaabuleen bajaajleyda ayaa ruxay degmooyinka gobolka banaadir darawallada gaadileyda ayaa ka cabanaya lacagaha xaddaafka ah ay saraakiisha kooxda dada ay ka qaadaan hogaamiyaasha isku soo baxyada ayaa ugu baaqay shacabka muqdisho inay bannaanka u soo wada baxaan hubkana qaataan haddii xasan gurgurta xilka ka deg waayo bartamaha bishan haddaad fadlada go'aan ka soo baxin iftiimay intaan la gaarin haddii go'aan ka soo bixi waayo haddaa waxaad dili lahaydeen iyo haddii waxaad dayi lahaydeen haddaa awoodaad ismudaysin oo isleedihiin soomaaliya dadkan waa caburi kartaane waa ognahay dhallinyaro badan hadda habsiyaa idinku jiro fikirkooda ka hadlay haddaad leedihiin wax badanaa idin dhiman waa isbarahaynaa waa soo baxaynaa haddaa waxaad dili lahaydeen haddii waxaad dayi lahaydeen intaasba diyaara u nahay dhallinyaray kaca maalmo yarbaa u hadhay qolada dhiigmiiratada ee waddankii waxa weeye eexda iyo ninjeclaysiga iyo foolxumada iyo qabyaaladda ku beeray wax yarbaa u hadhay waxaa hadhay inay ninka shaatiyadiinna iyo jidhkiinna la xadhaashaa dhiman wax kaloo maanta inii dhiman dhallinyaray ma jiro dadka soomaaliyeedow ma jiro hooyooyinoy ma ma inay halkii malyan oo aan ashuurta afar sanna kukusiinay ma rarastii lagu soo gaday qorigii lagu soo gaday maanii igu dile nin fikirkiis maa igu dile afartiisana maan ku haysan maalinta ugu dambaysa waa baxayna xaqaan u leenahay waxaan leenahay dhallinyaradana waxaan leenahay qoryaha wadato yaa laydin qaldin hasan maalinta ugu haddii doorasho la qabto baryuuska baha dhanka kale maleeshiyaadka murtadiinta ayaa rasaas u adeegsaday dad shacab oo bannaanbaxyo ka dhigayay deegaanka tareedisha ee duleedka muqdisho dadkan ayaa ka cabanaya dhulboob maleeshiyaadka murtadiinta halkaasi ay ka wadaan waxaana xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda oo xasan gurguurta warqada u soo jaray ay boobayaan dhulka dadka shacabka ah maadaama dadka shacabka haystaan dukumentadii dowladda qaasim iyo maxamed siyaad barre ayaa dadka shacabka dhulkooda la boobayaa
dadaa dhaawacmay dadaa dhaawacmay dad dhaawacaha jira dhibaatada dowladda soomaaliya ka shaqaynaysa ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno qoryahanaan la soo baxaynaa waa isdifaacaynaa shiiqow saas waa iskula had ummadda soomaaliyeed oo weliba hawiye waa dhibtay allah kaa dhex saare waa dhibtay hawiye ilaahay kaa dhex saare
sharcigii xasan ninka la yidhaahdo cabdiqaasin xasan cabdiqaasin cabdiqaasin salaad xasan ayaan haysannaa haddii sharcigaasi socon waayo kan xasanna ma soconayo ogaad ma soconaayo soomaaliya soomaaliya soomaaliya ha maqasho soomaaliya xamsa ha maqasho soomaaliya ha maqasho xasan shiikh cidduu u gooyey haddii alku roon yahay nooloosto u gooyey cidduu u gooyey haddii algura sabraloog ma soconayo haddii kale sharciga sharciga ha soo laabto ha laga daayo dulmiga iyo hanalka daayo nin xildhibaana la soo siiyo layidhi dadka ku tumo madaxweynaha soo amray madaxweynuhu dadka shacabka wuxuu ku haya daayo kooxda hurdada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulbaabka iyo dhibaatooyinka kale ay ku haysa dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadana xusud ay mudan tahay in muddaxileedkii gurguurta ay ka harsan tahay wax ka yar kow iyo toban maalin jasaaka allaahu khayran walaalka casaam munaasabad fasax ay ku galayaan ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulofulay ee wilasaamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku ebaadeysanaya walaalkeen bashiir muxudiin abu eman waxay ahayd xaflad mug iyo miisaan leh agaasinkeedana uu lahaa maamulka macadka imaam sakhaawi faraca degmada buulofulay laguna soo gebagabeynayay fatrada labaad ee sanadugsiyeedka kun afar boqoltoddobiyoafartank hijiri islamarkaana fasax ay ku galayeen ardayda ayaa lagu qabtay isla gudaha macadka ee degmada buulafulay xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay halkii ay ka dhacaysay xafladdan waxaa goobjoog ahaa culimmada wilaayaadka islaamiga ah waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada macadka imaam sakhaawi ee lagu barto qiraa'aadka tobanka iyo culumta qur-aanka ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ugu horeen ardayda macadka imaam sakhaawi ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah culumta ay ku barteen macadka wafutixa hada almacxad fii muxaafadati fulay sana arbacmiya hamsa waarbaciin khamsataa cashar fii shahr rajab fii yowmi alaxad walihada almacxad xalaqaat mutacadida ومن حلقاته حلقة نافع المدني وحلقة ابن كثير المكي وحلقة أبي عمرو البصري وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم ومن كل حلقة تتكون من قسمين قسم للبنين وقسم للبنات ومن كتب التي تدرس فيه كتاب حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية في قراءات السبع والتفسير القرآن الكريم والتجويد والنحو وغير ذلك من العلوم قال الناظم رحمه الله تعالى ويومه مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل اسم قال له النون ثم ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما ثمود ناون واخفض رضا ويعقوب نصب الرافع عن فضل كلا هنا قال سلم كاسر وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا intaasi kadib waxaa goobta xafladda ka hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo si gaara uga hadlay fadliga qur-aanka talooyinna u jeediyay ardayda macadka imaam sakhaawi macadka sakhaawi fii madiinati fulay wilaayati baa'i alislaamiya xilitaankeedii allihiina soo gaarsiiyey allahaasaan u xamdinaynaa allah subxaanah wa tacaala qur'aanku waa kalaamu rabbi alcaalamiin waxaa la rabaa in qaayo iyo sharaf la siiyo oo aad loo darajeeyo qur-aankan walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alcasiis ku sugan aad iyo aad buu alla u weyneeyey ardayda marka waxaan kula dardaarmaynaa inay qur'aanka cinaayada iyo daryeelka alla siiyey in ay ku dadaalaan allah wuxuu ku kor yeelayaa kitaabkan dad buu kor ugu qaadayaa oo marka hore xagga dhalashada iyo laga yaabaa in la liidaayey kuwa nasab iyo sharaf sheeganayana markay qur-aanka ka tagaan alla waa hoos dhigayaa marka ardayda waxaan u dardaarmaynaa in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas macallimiintooda waxay xifdisiiyeen inay muraajaco ku sameeyaan ay soo halmaamin ugu dambeenna sheekhul waalid sheekh mukhtaar abuu muslim oo madasha ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda dhigata macadka barashada qiraa'aadka tobanka ah ee imaam sakhaawi faraca degmada buurafullaay dardaaranka koowaad ardadan raba inaan la dardaarmo ardada waxaan leeyahay duruustaad soo barateen iyo idinka dhumin muraajaceeya muddada fasaxaad ku jirtaan masaajidda ku xirma xalaqaadka masaajidda ku taxma jamaacaadka salaada jamaacaadka ku dadaala waxaan kaloo ardada kula talinayaa inay isu yimaadaan oo ay si gaar isu weheshadaan oo ay wada mudaakaroodaan waxaan ardada kula dardaarmayaa xusnu tacaamuli maca alwaalid waalaqaarib waalidiinta iyo awliyaa ulumuur iyo qaraabada dabeeco fiican inaad kula dhaqantaan baarri aad u noqotaan aad u xisaanfashaan fasax intaad ku jirtaanna aad u khidmaysaan maamulka macadka imaam sakhaawi ayaa mar kasta oo la gaaro gebagabada fatro wuxuu ardayda u qabtaa dowro sharci ah oo talooyin iyo tawjiihaad lagu siiyo ardayda waxaana ujeedka uu yahay in wakhtiyada fasaxa ay ardaydu ka faa'iidaystaan jasaaka allaahu khayran walaalkaha abu eman maamulka islaamiga degmada bu'aal uleysaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan dhuubu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabtay dowro diini ah oo si gaar ah loogu talagalay muruqmaalka qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ay ka mid yihiin xarqaanlayaasha garaashleyda dallaalada darawallada mootooyinka iyo kuwa kale dowradan ayaa muddadii ay socotay waxaa lagu qaatay duruus diini oo muhiim u ahaa dadkii loo qabtay intii ay socotay dowradu waxaa looga hadlay towxiidka salaada iyo doorka qofka muslimka uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda ka qaybgalayaasha dowrada ayaa u sheegay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus in ay si weyn ugu faa'iidaysteen cashiradii lagu bixinayay dowrada waxayna qaarkood la hadleen idaacadda islaamiga ah ee alandalus bismillaah anigu ah magacayga cabdi maxamed cabdulaahi oo loo yaqaan cabdiumarko alxamdulilah waxaan ka mid ahay garuubka ay leeyihiin muruqmaal waxaana joogaa degmada bu'aale waxaan qaadanay saddex maalin oo dowro ah dowrada aan qaadana magaceeda waa mucaad binu jabal shaacirteedana ay tahay kun caaliman oo mutacaliman alxamdulilaah saddexdaa maalin waxaan qaadan waxaa ka mid ah atawxiid tawxiidka saadulcilmiya fadlulcilmi waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiiliillaah alistiqaama waxaa kaloo ka mid ah aliqhlaas almutaabaca wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ono oo anna garaasjay oo maagayn laho fuudyow oo degmada bu'aalan roogno dowlad may ku faa'idnay ilmo badan ku faa'idni ilmagaas oo eh salaada kumadhe may kumadhe jihaadka may ku falaana markasban haninnago dowladina haninkannago oo markasaa dadkalaan dhamburaarji saddex maalmood oo doore a wanaagsan ayaan qaadannay ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan nin walba ma helo ninkii ilaahay u doore maahane meeshana waxaa lagu hayay waxay ahayd diin in lagu barto sida maxaan ku idhaahdaa salaada ilaahay kuma qaada maxaa ku idhaahdaa towxiidka aljihaad fii sabiilillaah iyo waxyaabo fara badan oo micnaha hadeertaan soo koobi karin ilaahay subxaana wa tacaalaana ku mahadsan waxa aad ii soo jiitay salaada oo maxaan ku idhahdaa rukniga labaad ay tahay islaamka maxaan ku idhahdaa salaada waxaway wax badan badan annaga aan tukanaynay wax badan naga qaldanaa yaa noola saxay waana ka faa'iidnay waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayran culummadii noo soo jeedisay alxamdulilah dowradaas waxyaaba badan ayaan ku qaadanay waxyaaba aad ii soo jiitay oo maanta dowradaas aan aad u soo jiitay tawxiidkii waxaa ka mid ah salaada alxamdulilah waxyaaba badan oo intaas oo aan qaadanay waa jirtaa oo aad nooglaga hadlay si biniaadanka sidiisa macnaha waxaa waaye asiga waa un iska laciif qalbigiisa waa iska jilicsan yahay haddii aan mar walba saan qalbigiisa aan loo maraajacaynin oo loo safeynina dhibkiisa waa iska sii badanaya alxamdulilah waxaan qaadanay waxyaaba badan aan qaadanay oo ku saabsan diinta ku saabsan tawxiidka ku saabsan waxyaabaha mugdiga looga baxa ah oo waddada toosan oo loogu socda ah alxamdulilah waana ilaahay ku ruyay maanta noo soo gabagabowday ilaahay waxaan ka baryaa dadkii soo asaasay culimmadii soo aasaastay ilaahay ajarka xasanaadka ka siiyo ilaahay anagana kuwii wax fahma oo wax loo sheega qaata oo ku dhaqma ilaaha naga dhigo ilaaha ku maasan anagana oon ah xilfaashadii magaalada ka wada shaqaysanaya harqaanle hadday tahay hadday tahay dhaweeyihii hadday tahay bajaajlihii hadday tahay dalaaleedii hadday tahay xamaaladeedii halkan ayaana lagu soo qatimid dowradaasi oo magaceeda la yidhaahdo macaad binu jabal am kun caaliman oo mutacalimin ana waxay aad ii soo jiitay qofka adiga aad saaxiib la noqonaysa ahaw saaxiibkaaga midka diinta ku wanaagsan kan diintan ku wanaagsaneen ka tag dowradan ayaa qayb ka ah dadaalada uu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu ku xoojinayo wacyigelinta bulshada sidoo kalena kor loogu qaadayo fahamka diineed iyo midka akhlaaqda wanaagsan ee bulshada dhexdeeda ah jasaaka allahu kheyran walaalka cuthmaan iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybtii toddobaad warbixinno ciwaankeedu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay iyo walaalkeen cabduqaadir rabbaani waa cusub ayaa u baryay bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa isbeddel la taaban kara uu ku yimid qaybaha waxbarashada iyo bulshada deegaanka kadib markii ay ka faa'iidaysteen dacwada jihaadka taasoo nooleysay quluubta dadka muslimiinta ee soomaaliya deegaanka waxa uu kasoo kabtay xaaladihii cabsigelinta iyo barakicinta waxna umuusan arag wixii dhacay waxayse ka qaateen duruus waxayna cadowga ka fahmeen amaba ay ka ogaadeen inuu dagaalkiisu ku wajahnaa diinta islaamka iyo dadkeena muslimiinta booqashadeeda aan ku tagay deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan cagta soo mariyey goobaha waxbarashada sida madaraso weyn oo caruur iyo ciroolaba ay ku bartaan xifdinta qur-aanka kariimka nudqigiisa iyo axkaamtiisa madarasada waa cuhmaan ibnu cafaan xilliga aan booqanayeyna waxay ahayd waqti aroor hore ah waxa aan la kulmay amaba aan xaadiray xalqo macalimiinta dugsiyada qur-aanka ay darsi ku qaadanayeen sidoo kale waxaan goobjoog u noqday xisad kale oo ay lahaayeen qeybaha dumarka oo iyana lagu saxayay nudqiga qur-aanka laguna baranayay axkaamta tajwiidka bismillah marka hore magacaaga iyo deegaanka madrasada aad dhiganayso maxaa baranaysaa bismillah
bismillaah magacay waa muslime sheekh deegaanka aan ku sugnahay waa show madrasadaan dhignay cuhmaan bin cafaan waaye waxa aan baranayan tasxiix waaye wallaahi aad iyo aad baan sheeg u faraxsanahay ee tasiixan ka hor waxaan ahayna dad kitaabka ilaahay aqri laakiin waxaan aan ka fahmayn laakiin marka hadda aan dhexgalnay aniga shaqsiyan hadda aan ku wala hadlaayo tasiixan markaana noo bilaabo ka hor inaan oon fiican aan isku malayn jiray laakiin markaa tasiix hadda aan barannay inaan qur-aanka ilaahay qaldeena haddaan fahmay ka horna ma ma u malaynaya inay baahi i hayso laakiin markaan fahmay oo tasiix ilaahay subxaana wa taala i dhex keenay baahida oon aad iyo aad i haysaan fahnay marka ilaahay baan waxbaa ii caddaaya sababtoo ah ilaahay subxaana wataala kitaabkiisa marka hormeyn ii kala soconaynin xaruufaha waa iska akhrinayo loloba baan iska siinayo laakiin hadda maasha allah markaan ilaahay habarkay macalinkeena ugu dadaalay intaad aan marooynin xaruufta dareemi kartiin maasha allah kitaabkata markaan kala qaado waa waa cabsada waa is ilaaliya laakiin marka hore waxaan ahaynay dad oo hololob iska siiya aad bi aad baan u faraxsanahay marka xaaladeenan meel fiican bayno maraysaa aad baan u faraxsanahay maasha allah insha allah waxaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha magaalada ku soo kordhay madarasada lagu magacaabo rowdada caruurta ee aadka u da-da yar lagu xanaaneeyo oo weliba si xirfadaysan ay diinta islaamka ugu bartaan si aan usoo ogaado habka waxbarashada caruurtaas waxaan booqanay madarasada aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maktabka dacwada aad baa naloo soo dhoweeyey caruurtana waxay inoo sameeyeen bandhig cilmiyeed waxaan sugayay in uu qof weyn noo soo istaago masraxa kadibna caruurta u qaybiyo mikrofoonka laakiin mucjisada aan arka waxay ahayd in uuna soo hor istaagay wiil aan da-aadiisu ku qiyaasay shan sano jir oo amiir u ah fasalka isaga ayaana inoo daadihinayay bandhig cilmiyeedkii goobta ka dhacay ما ربك ما دينك ما نبيك أين الله لو أنت قرشت أنت قدمت لو أولادي اسمي قاوة ميقا قوره تيريو نوع حاسسكيس
waxaa xusid mudan in macalimiinta wax ka dhiga madarasadan ay yihiin haween mid ka mid a haweenka mucalimaadka oo aan ka wareystay xaaladda caruurtan iyo sida ay wax u baraan ayaa igu tiri marka alxamdu rab alamiin ilmaha waxuu aqrinayaan wax waa qorayaan aqiidadu way yaqaanaan maanta cunug agtiisa wax lagu sheegi karo qash eh ma jiro tarbiyadda nidaam waa nidaamsan tahay ilaa cunug aqiida laga dhisay ma halaabaayo ma fahamti caruurta waxaa ka mid a in marar qaar la ciyaarsiiyo eh, laakiin makaan idinku filan oo howlahaas aad ka heli kartaan nashaadaadka ciyaarka ma jiraan والله الحمد لله ilmaha haddaan isbuuca ka maqna maamad horta ciyaarsiisa aniga waa magarata maamulka daa ahayna oo waalid aan ahayn haddana maamad ciyaarsiisa aniga waa wiifowga inta u yaalo mootooyina u yaalaan buufina u soo gadaa sheekooyin waxaa ugu sheekeeya ilaa kudaa ayaga farxad gelinaa ugu sheekeeya cunug asigoo la garaacin sabdida cashirka uu keena maanta khamiista waxay leeyahay ciyaarsiis leeyihiin jimcihii maartay waa soo nasanaya sabdi asigoo nashaad oo cashirka keena marka wayna nagu filan tahay meeshan inta labadan safaasaa loo kala friisinaa intoo kale xirigan oo kale inta lagu xira buufinyaala lagu xira sidii waxaa loo sameynaya indhaha laga xira cunuga laga xira soo bajiyaa la dhahaa ama cunug kale waxaa leeyahay cunugan yuu kaa baja ninka ilaa shaa la dhahaa ilmihii war ordaayan waa qoslaayaan mar waa friisina waa u sheekeena mar wiifowgaa saara mar mootooyinaa ushidaa ay ku ay kusoo soconayaan marka ilmaha haddii mar la farax geliyo oo wixii eega dalbanaya la siiyo cunug ma uu ku dhibaayo xataa inaa garaacdma u baahanaysidbo alxamdu lillah rabbil caalamiin intaasna waxaa keenaysa waxaa ku kasbanay inaa cunmaha ciyaarsiino mafahamt aan farax gelino mafahamt marka ah laakiin eh, deegaanka aad joogto en, eh, magaalo aada u sii weyn ma aha kuwan hadda aad haysaan oo kale waa la ciyaarsiinayaa waa en, waxbaa lo xaafadahoodaba kuma helaan marka ma dooda noocaas ma ma laku maya maya calaashaa maalinta khamiista ayaga calaasha khamiista sideeda lagama yaqaano inta een, xiisadaas waxa waa ciyaarsiis waa si wax hore u muraajaca leeyihiin wixii ka dambeeyo ilmaha ciyaarta leeyihin laakiin xima- xiisadooda kale lama taabto sabde axad isniin talaada arbaco waxa lagama taabto si waxa khamiista oo oo maarata ugu dambeyso si wax hore leeyihiin ay break leeyihiin wixii ka dambeeya nashaadkaas leeyihiin maamooyinkana wayba ku qanacsan yihiin in khamiis iyo laga hayo wayba jecel yihiin sooma marka ayagaaba hataa jimca noogu daray ah, jimca noogu darayba taagan yihiin bo marka anaga jimca marka anaga dhaqaalkeena waaye laakiin khamiis ilmihii inaan niyadda u dhisno oo ka faraxsiino waxbarashadooda nashaad ku qaataan saas maxaan kuu sheega anaga maxaan kuu sheega ayagaa hubbigoodaba waa ilmaha waaba itagaayaan bo iraadinayaan maamad maxaa ku dhacay leeyihin ah waxna ciyaarsiin jirta ah sidaas ay macalimadda inoo sheegayso waa hababka keliya ugu fiican in caruurta dhallaanka lagula tacaamulo haddaba dhegaysta galbeedka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhan kasta ayaa khayrkeeda ka bullaalay waa waxa keenay in cadowga uu duulan ugu soo qaado jasaaka allahu khayran walaalka rabbaani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak